runtii dhammaan dadka la soo gaarsiiyey isbitaalada waxay ahaayeen dad ah digriga labaad iyo digriga saddexaad ee gubashada jirka isla markaana ninka qofka ugu yar uu jirkiisa guban yahay boqolkiiba toddobaatan qofka ugu badanna uu guban yahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan isla markaana afartaa saddex ka midihi waxay lahaayeen gubniin gudaha u dhacay oo ay neefsadeen dabkii sidaa darteed afartaa qof oo nolosha ku yaalla xarumaha caafimaadku waxay u baahdeen waxa la yidhaahdo gargaarka heerka aadka u sarreeya oo loo yaqaano intensive care unit taasoo runtii aysan isbitaalladeenu lahayn sidaa darteed dadkaas iyagaa waxaa saaka diyaarad loo saaray oo aan u rifeer garaynay isbitaallada ku yaalla magaalada muqdisho oo dabcan adeegaas laga heli karayo dadka dhibaatadu kasoo gaartay xarumaha dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay dabkii shalay dhacay dhibaatooyinkii soo kala gaaray iyo xaaladda hadda ay ku kala sugan yihiin intaas ayay ahayd runtii adeegayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadku dadaal fara badan ayay sameeyeen tan iyo shalo galab ilaa iyo saaka intii ugu dambeysay oo diyaaradda la saarayey halkan waxaan ku qabanaa warbixin kooban siduu sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada garowe shilkii runtii naxdinta lahaa ee shalay galab afartiiyo barkii ka dhacay magaalada garowe ee ah ku saabsanaa dabka dhimashada guud siduu sheegay agaasimuhu waa shan dhimashada guud wax ku dhinta goobta wax ka dhaceen iyo wixii ku dhinta cusbitaallada dhaawaca kriticalka ah ama serioska ama aada u khatarta ah aan diyaaradda saarnay haddeer adugu shan saac iyo badh ama koob iyo tobankii barhkii diyaaraddu muqdisho u qaaday waxay ahaayeen afar qof afartaa qof waa xaaladoodu stable bahel laakiin xaaladoodu waxay ahayd haddana xaalad aada u khatara intaa kadib markii aan helnay xogta ku saabsan khatarta dadka dhaawaca ay yihiin ayaa waxaan ka howlgallay ka dowlad ahaan oo hogaaminaya madaxweynaha wasaaradda duulista hawada wasaaradda caafimaadka heer gobol heer degmo waxaan ka howlgallay iyo cusbitaalka guud ee magaalada garowe waxaan ka howlgallay sidii dadkaas aan xal ugu heli lahayn waxaan isla go-aansanay ilaa madaxweyneha xalito goor dambe in aan diyaarad xan u saarno si loogu cilaaj gareeyo oo loogu daaweeyo muqdisho ama meeshii kale kasii fog ee suurtagala